Maamulka Akadeemiyadda Caafimaadka ee Green Academy ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa olole caafimaad oo isugu jira daweyn iyo sidoo kale wacyigelin u sameeyey bulshada barakacayaasha ah ee ku nool kaamka Baarey oo ku yaala xaafadda Howlwadaaga. Ololaha caafimaad ayaa waxaa ka faa'iidaystay barakacayaal isugu jira haween iyo carruur iyo odayaal kuwaas oo aan awoodin in ay tagaan goobaha caafimaadka madaxa caafimaadka ee macadka green academy ustaada cali maxamed nuur ayaa ka warbixiyey ololaha caafimaad ee ay u sameeyeen barakacayaasha beledweyne Eh, maanta sidoo kale waxaan booqanay kaam lagu magacaabo barey oo ku yaalo een, xaafadda quraxsan een, agaarka suuqa xoolaha Eh, kaamkaas oo ay ku nool yihiin bulsho aada u danyar oona u baahan wacyigelintii caafimaadka sidoo kale waxaan gaarsiinay kaamkaas deeq daawooyin ah daawooyinkaasi oo ay gacan ka geysteen oo ay aruuriyeen ardada iyo maamulka iyo macallimiinta Een, ma jiraan cid kale oo nagu garabsiisay inaan daawooyinkaas halkaas gaarsiino laakiin waxaa weeye isku tashi maamulka iyo macallimiinta oo jeebkooda ay ka gadeen ay bulshada dhibaataysan ayagana si ay u gargaaraan ugu talagaleen Een, mana ahana markii ugu horeysay waxaa ka horeeyey kaamo kale oo hore aan u booqanay Een, insha allahu tacaala isbuucyada soo socdana haddii ilaa iraahdo waxaan booqan doonaa kaamam kale oo cusub waxaan rajeyneynaa bulshada kale ee caafimaadka bahda caafimaadka inay iyagana ay nagu garab siiyaan oo ay qayb ka qabtaan bulshadu waxay u baahan tahay daawooyin waxay u baahan tahay wacyigelin caafimaad waxay u baahan tahay daryeel caafimaad iyo sidoo kale bulsho u nugul oo u dhiiran oo ka jawaabaysa baahiyahooda inay helaan sidaa daraaddeed marka annaga ka maamul ahaan ee green academy waxaan u taagannahay inaan een, bulshada aan wax ku soo kordhino waxna ku soo celino dhankooda qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay ololaha caafimaad ee macadka green ayaa ka mahad celiyey maanta ardayda noo imaatay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay daawada noo keeneen waa daawo lagu dirsaday noqotay uureey iyo ca- caruur yaryarba waa wada qaadanay dadka waayeelada oo maxoga xanuuna kulli wixii oo dhan ilaaha la garab galay aad iyo aad aan ugu faraxnay waanu ku caymanay ilaaha caymasada haaye ee midda kale waxaan rabnaa haddoo ilaahay raalli ka noqdo hay-adaha kale oo ilaahay maaragtaa ee anay ku soo daysato baahi badan bushkan waa ka jira insha allahu tacaala wixii noola keenana waa aragna waana ku dirsanay ilaaha mahadda iska leh waxaa noo yimid saaki arday ah iskuulka Iri- gariim ayaa noo timid waa mahadsan yihiin marka waxaan rabnaa wixii kaleente oo sidoodoo kaleente inayna ku dadsadaan hay-adaha kaleente waxaan ku codsanaynaa baahiyo badan ayaa jiro oo un ilaahay ma ogi cid kaloo soo koobi karta ayna jirin marka waxaan rabnaa ina baahidaasna ilaaha dabooli karaa iyaguna inay ku soo daysadaan